Magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay Iskuulka Barbarie kaasi oo loogu talagalay in wax lagu baro carruurta yar. Maaddooyinka carruurta lagu bari doono ayaa waxaa ka mid ah maadooyinka Carabiga, Ingiriiska, Soomaaliga, Xisaabta, iyo maadooyin kale. Bashiir Dhoole oo ka mid ah maamulka Iskuulka Barbarie ayaa ka warbixiyay ujeedka loo hirgeliyay iskuulka.
taas ayaan waxaan ku talagalnay inaan xoojinno oo bal nidaamkaas aan aan wax ka bedelno oo ilmaha yaryarka ah markay yar yihiin xuquuq waxbarashay leeyihiin xuquuq waxay leeyihiin akhlaaqiyaadkooda in la dhiso taasaa horta khasabtay baahida loo qabo inaan samayno kg school Een, ilmaha aan qaadanayno da-doodu waa saddex jir ilaa iyo lix jir saddex jir iyo wixii ka yar waxaa loo soo dhigi doonaa bri school markay ka gudbaan waxay u gudbayaan kg schoolka oo saddex kalaas weeye kg one kg two iyo kg three waxaan ku salayn doonaa ilmaha da waxbarashadooda waayo da-du inay isla ekaato iyo waxbarashadu waa muhiim sida qofku markuu xanuunsan yahay da-da uu jiro in dawada lagu saleeyo oo dhakhaatiirtu ku saleeyaan sidaasoo kale waxbarashadii in lagu saleeyo ilmihii markay yaryihiin da-dooda Qaar ka mid ah marsharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa u mahad celiyay maamulka Iskuulka Barbarie iyaga oo sheegay in ay muhiim tahay in la helo meel lagu barbaariyo carruurta.
waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinaya maamulka iskoolkan oo hindisay magaaladan een, waxyaalo ku cusub oo iskoolkan sida dee kg-gan oo kale waa een, iskool ku cusub weye oo dadka badanaa iskoolaadka goorta aan tagno ama iskoolaadka aad aragtid waxaa arkaysaa iskoolaadkii xadaanooyinkii oo u badan oo galadadii galaaska kuwaad ay fadhiyaan laakiinse inta galaaska kuwaad uu soo gaaraya ardayga wax laga yaabaa in lagu dhaho gurigaaga ku hay laakiin maanta waxaa een, ilaahay baa mahad leh intaan helnay inaa hindiseen een, asaasayaasha een, iskoolkan ee hindiseen marka dadka hadda jira generationka hadda jira waxaa farxad leh in caruurteenu caruurteenu caruurta sii dhalan inay ka faa'iidaysanayaan iskooladaas kala helayaan runtii aad baa uga mahad celinaya doorkii ka qayb qaadanaya shariifka labada macallimiin iyo labada ragga mas-uuliyada oo ka furta halka iskoolkan waa taageeraynaa saddex laba shay baa i soo jiidatay intaan jooga iskoolkan een, horta weynaanta spaceka markaan ka imaado taas aad bay cajabisay waxay cajabisay kalarada gudaha lagu isticmaalay oo beintinka aad bay cajabisay waayo xisaabaadkii iyo ereyadii iyo rasmigiiba waa ku qoran yahay xayawaanka anumonkii kaloo i cajabisay waxay ahayd buugtii u diyaarsan ilmaha oo fursad inay buugtaa haystaan iyo waxyaale ay ku cayaaraan iyo gabdho macallimiin oo aqoon-yahan u shaqaynaya macallimiin lagu aamini karo taasina waxa waye xaaga waxa waa hooyada siinaysa dama'aniina inay bahalkayso Iskuulada noocan oo kale ah ayaa waxa ay qayb weyn ka qaataan sidii loo dhisi lahaa garaadka carruurta iyo sidii loo soo saari lahaa ubad ka dhisan akhlaaq, diin iyo maadiba.